bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu saaxiibyaal habeen wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
war kaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xilqaaday eedqaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hesna isa jigan ayaa laga rabaa
ismaqal wanaagsan saaxiibyaal habeen wanaagsan waa habeennimo axada taariikhdan waxay ku beegan tahay labiyo labaatanka bisha shanaad ee mey laba kun labayo labaatan qodobada caawa ugu waaweynna waxaa qayb ka noqon doona wararkii ugu dambeeyey diyaargarowga munaasabadda xibwareejinta ayaa waxay caawa ka socotaa madaxtooyda villa soomaaliya maalinta berita ayaa la filayaa in si rasmi ah xilka ula wareego madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha xilka kasii degaya maxamed cabdullahi farmaajo munaasabad markaasi ka dhexeysa xarunta madaxtooyda villa soomaaliya akhbaaraadka arrimahaas ku saabsan caawa maqli doontaan qodobadan kale waxaa qayb ka noqon doona idin soo gubi doonaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa mar kale wuxuu maanta la kulmay madaxweynaha dowladda hastog imaaraadka carabta hadda maxay ka wada hadleen kulmada siyaasadeed oo halkaasi ka wada wasaar maxamed xuseen roble ayaan soo gubi doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaa barnaamijkan qayb ka noqon doona hantiloraha guud ee qaranka ayaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble ka dalbaday joojinta xeer la ansixiyey dhawaana ay ansixiyeen golaha wasiirada xukuumadda xilgaarsiinta ee soomaaliya haddaba hantidhowraha qodobada uu ka soo saaray ayaad maqli doontaan arrintaas ku saabsan waxaan kaloo idiin soo gudbi doonaa oo barnaamijkeena qayb ka noqon doona dable hubaysan ayaa maanta magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug dhanka puntland waxay ku toogteen hagaasamihii waaxda barakacyaasha ee dowladda hoose degmadaasi gaalkacyo haddaba shakhsiyaadka ka dambeeya dilkaas waxyaabaa markaasi uu shakhsiyaadka la dilay uu ahaa ayaan soo gudbi doonaa waxaa kaloo ad maqli doontaan qoys bilowgii sanadkan laba wiil loogu dilay degmada kaaraan ee gobolka banaadir ayaa markaa xalay dab la qabasiiyey guri ay markaasi ay usoo gureen oo ku yaallaa degmada waaberi ee gobolka banaadir warbixin arrintaas ku saabsan aad maqli doontaan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdin wuxuu ka qayb galay sanad guurada labaatanaad ee kasoo wareegatay aasaaska xisbiga kulmiye waan idiin soo gudbidana khudbad ujeeda aad maqli doontaan qodobadaasi wax soo kordhaca ayaad maqli doontaan oo qaybka madaxweyne axmed madoobe ayaa shir guddoomiyey kulanka waa kulan aan caadi ahayn oo ay uga hadlayeen golaha wasiirada ee maamulka jubbaland arrimo kala duwan oo ay ugu horeysooninta gobolka gedo cabdiwahaab cabduqaadir xasan ayaa farsameynaya soo dhawaada mar kale
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaalladan waddeen dirirta qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadkuu laaye yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga issullayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
hagaag saaxiibayaal habeen wanaagsan ayna wadan kale barnaamijka hawreeyga wararka afar labaatanka saac raadiyo hadalsani magaalada muqdisho aad degeysanaysaan qeybaha ugu horreya barnaamijkiina caawayaan gudagelina ah waxaan ku bilaabaynaa saaxiibayaal qabanqaabada ah ugu dambeysay ee xil wareejinta madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa laga dareemayaa ma ka socotaaba xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya ee muqdisho madaxweyne xeelka sii banaynaya maxamed cabdullahi farmaajo ayaa habeena ka hor alaabihiisii iyo markaasi qalabkiisa ugu muhiimsanaa wixii markaa u yeelay ka qaatay ama ka guuray madaxtooyada villa soomaaliya isagoo markaasi degaya sida la sheegay aaga garoonka diyaaradaha aadan cadde ee muqdisho guri ku yaala halkaas oo la sheegay in war u degnaa madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor maalinta biritaa oo isinahay ayaana markaasi guddiga ay iclaamiyeen guddiga qabanqaabada xil wareejinta madaxweynaha cusub waxaana la sheegay in maanta maalinta biritaa ay tahay maalinta xil wareejinta ah oo munaasabad waxay ka dhacaysaa xarunta madaxtooyada villa soomaaliya waxaana markaa dhinacyadu xaqiijiyeen in madaxda dowladda federaalka soomaaliya ee keliya ay ka qaybgalayaan aysan ka qaybgelin markaasi dubnaasinta markaa reer galbeedka ama markaa ku sugan muqdisho afhayeenka madaxtooyada cabdirashiid maxamed xaashe ayaa waxa uu xaqiijiyey in munaasabadda maalinta beriso ay dhacayso islamarkaana dhinacyadu maalmihii lasoo dhaafay kulmo ay qaadanayeen ugu wada hadlayeen sidii munaasabadda ay u dhicin lahayd islamarkaana waqti dhinacyadu ay uga hadlayeen xaaladda guud ee dalka iyo sidii markaasi dowladnimada loo sii wadi lahaa waxaana la filayaa in maalinta beritaha si rasmi ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu xilka uu kala wareego madaxweynihii sagaalaad ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa kalena xafiiskan tiruuraha guud ee qaranka ayaa soo saaray amar ku socda ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ee ku saabsan xeer markaas ay dhowaan ay ansixiyeen walaha wasiirada ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya warar uu soo saareen tiruuraha guud ee qaranka maxamed maxamuud cali ayaa waxaa ra-iisul wasaaraha lagu wargeliyey joojinta xeer nidaamyaha sharciga maareynta maaliyadda ay walaha wasiiradu ansixiyeen khamiistii lasoo dhaafay xafiiskan tiruuraha guud ee qaranka ayaa sheegay in xeer ilaaliyaha ama xeer nidaamyaha la ansixiyey uu markaasi ka jiro qaladaad sharci ah iyo qodobo ka soo horjeeda sharciga maareynta maaliyadda guud laba kun sagaal iyo toban iyo sharciga xafiiska kantaroolada guud ee qaranka kaasoo uga qeybaliyay hanaanka loo maamulayo isla markaana loo laga soo horjeedo hantida ummadda soomaaliyeed sidoo kalena qoraalka uu soo saaray xafiiska kantaroolada guud waxaa lagu caddeeyey in hore wasaaradda maaliyadda ay si sharci darra ah ay u dhaqangelisay xeer nidaamyaha maareynta maaliyadda guud si aan waafaqsaneen habraacida uu farayo sharciga alaa wasiirada ayaa khamiistii lasoo dhaafay ansixiyey xeer dhowaan waa xeer dhowr ah uu ku jiray xeernidaamyaha waa xeer nidaamyaha sharciga maareynta maaliyadda kuwaanta dhoraa guud ee qaranka amray in la joojo sharcigaasi ilaa dan wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rable iyo golihiisa wasiirada kama aysan hadlin amarka maanta kasoo baxaya go-aanka maanta kasoo baxay xafiiska dhoraa guud ee qaranka ee markaas ugu joojinayo xeerka dhowaan ay ansixiyeen golaha wasiirada xukuumadda ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble il barnaamijkan qeybihiisa hore aad degeysanaysaan markaana haddii aan eegno saaxiibayaal qoys bilowgii sanadkan laba wiilo loogu diray degmada kaalaan ee gobolka banaadir ayaa mar kale xalay waxaa wajahday xaalad kale oo culus dab waxaa la qabadsiiyey guri ay usoo gureen ugu yaalay degmada waaberi ee gobolka banaadir arrimaha ugu waaweyn ayaa markaas dhibaatooyin hore ay kala soo kulmeen degmada kaalaan hase yeeshee iminka halkay usoo gureen ee waaberi ayay kuwa baxsan laayihiin sida wax u jiraan iyo xaaladda dhabta ah ay ku sugan yihiin waxa uu goolgalay uu warbixinta inoogu diyaariyay wariyaheen abuukar dayax
waxa aan ka soo hadlayaa xaafadda sarguduudda oo ka tirsan degmada waaberi ee gobolka banaadir gurigan iga dambeeya ee xalay waxaa lagu gubay qoys degganaa gurigan kadib markii ay soo weerareen koox aan la garanayn sidoo kale waxaa la gubay mootadan oo qoyska loogu shaqay jiray islamarkaana lagu biili jiray qoyska waxaana dadka gurigan ku dhaqan ilaa ay hadda ay la anfiriirsan yihiin sababta loogu gubay gurigasidoo kalena loo gubay mootadii loogu shaqaynayay reerka inkastoo weli aan la garan kooxda gubtay gurigan haddana dhacdadan waxa ay cabsi iyo argagax horle ku sii beertay qoyska degganaa gurigan iyo dhammaan dadka xaafadda sagaalkii janaayo laba kun labayo labaatan ayay ahayd markii dabley hubaysan ay qoyskan laba wiil uga dileen degmada kaaraan gaar ahaan xaafadda diikow kuwaas oo aan weli cadaalad loo helin waxaana cabsi iyo cagajuglayn ay la kulmayeen xilligaasi ay sababtay inay uga soo guuraan degmada kaaraan ee gobolka banaadir islamarkaana ay soo degaan degmada waaberi taasoo iyana xalay dab lagu weeraray gurigooda maxamed cabdow iyo walaalkiis ismaaciil oo ah dhibanayaal weli aan cadaalad helin ayaan goobta kula kulmay waxaana ay iiga warrameen sida ay wax u dhaceen ilaaha mahad iskale xalay abaara sagaalkii saddexdii habeennimo aan xog soo kacnay guriga gubnayo mootadii banaanka talaar dukow la gubay dabkii marka wuxuu qabsaday darishada guriga baabkiisa ilaa ay koroo u faafay alxamdulilah ilaahay waa naga badbaadiyey wax dhibaato ilahay noogu geysan laakiin arrintan waa arrin loogu talagalay guriga in lagu gubo anaga kolley degmada waa beri hadda usoo guurnay waa xasuusteen sanadka cusbaay labada kun labaatan bisha koowaad sagaalkeedii laba wiil ila dhatay xamse cabdo iyo axmed cabdo degmada kaaraan in lagu dilay maamulka degmadii iyo maamulka saldhigna u dacwoonay waxna la qabo waaye sidaa arrima amni darteeda marka ugu soo guurnay waa beri usoo guurnay xaafadan la dhahay sarkaduuda anagii haddana usoo guurnay dhibaato qabnay wiilashan la dilay haddana in degmadii waa beri laga daba imaado gurigna lagu gubo arrintaas waa arrin laga dhidhiyo kolley degmada kaaraan waxaa ugu soo guurnay amni darre ahayd in laba wiil ila dhashtan la dilay haddana waxa degmadii ka socday iyo wax gobolka ka socda noo imaanin aan haddana iska sabarna haddana in degmadii waa beri lagu imaado gurigna lagu gubo arrintaas arrinna aniga fahmi karna ma ahan waa arrin u baahan in laga hadlo kolley dadweynaha soomaaliyeed kulli waad ogyihiin sanadkii cusbaa waxay ugu dhacay alxamdulilah iska sabray haddana degmadii waa beri in laga imaado guriga lagu gubo arrintaas waa arrin aniga dhacdadan sidee ku dhacday dadka gubay guriga sidoo kale mootada iyo hantida kale gubay maxay ahaayeen ma ogaateen walaa horta codka waa maqlayn anaga gudaha ku jirnay hooyadaa soo jeeday inta kale waa jiifeen laakiin nimankii warkooda way maqashay laakiin kadib waxaa maqalnay holciga gurigu soo gaaray mootadii inta holci ka batay gurigu soo gudbay oo guriga baabkiisa xataa meelaa ka soo baxan aaweynay alxamdulilah ilahi waa naga badbaadiyey waa dabkii waa damina maasha allah
cabbaarihii sagaalkii habeennimo anagoo iska jijiifno waxaan ka war helnay uuro iyo qaac iyo holac oo isku shareeray guryaha hareerihiisa markaasaa dadkii deriska ee daaqadaha noo soo gargaraacay oo nagu dhahay nagu wargeliyey in mootadii aan annagu lahayn oon ku shaqaysan jirnay in banaanka ay taalo la gubay ciddi gubtina lama sheegi karo mootadii oo iska holcayso aan anagii soo kacanay banaankii waan soo bixi weynay debkii beraan u daminaan waanay ilaa iyo dadka xaafadda ay soo gurmadaan oo debkii ay demiyaan dhacdadan ma ahan mid oo xalay keliya dhacday laakiin intii dhacdo soo dhacday waa midii ugu foosha xumeed ugu xanuunka badneed markii aan ka hadlayo shakhsiyaddeyda sababtoo ah wixii aan xooga kusoo dhacsanayay oo khutulyoonkii aan kusoo shaqaysanayay aan rag aan heebtooda la aqoonsan karin meelay ka yimaadeenna aan la garanaynin maanta saan yeeleen cid ay ka qarsoon tahay ma jirto in dhacdadan maanta aniga ay igu dhacday maanta haddii oo aan dhaho degmada waaberi aan tago gobolka banaadir aan tago dowladda haddaan u carbaabiyo cid maanta cadaalad ii raadinaysana maba lahan cid mootadeedii saan la yeelay cid oo micnaha oo maxaa la dhihi jiray oo lacagteeda iisoo naqaysa ma lahan cid walba dhegaya ka furinaya marka arrintan waa arrin aad u foolxun waaye annaga degmada waaberi waxaan ka codsanaynaa dhacdadanaan ugu dhacday xaqaan leenahay xuquuqaan naga maqan cidda annaga dhibkaan noo geysatay waxaa ka mas-uulaya degmada waaberi annagu dadkaan meelay ka yimaadeen ma naqaano annagu waxaa mas-uul naga ah degmada waaberiyaa mas-uul naga ah dhib walbuu na soo gaaray degmada waaberi iyadaa lagala xisaabtamaa arrintaanayta degmada waaberi waxaa ka qabato inkastoo qoyskan sanadkan gudihiisa ay daris la noqdeen dhibaatooyin kala duwan oo soo noqnoqday islamarkaana isugu jiray naf iyo maal haddana waxa ay ku rajo weeyihiin in mar-uun ay cadaalad heli doonaan si ay ugu laabqabowsadaan abuukar dayax warbaahinta dalsan degmada waaberi
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ku horgudban caqabada ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida ku cad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiim ah si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xuquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn kartaa inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefte jildaren
ogeysiisa macadka horumarinta xirfadaha iyo qiimaynta xirfadlayaasha ee loo yaqaano xere jarmal waxa uu ugu bishaareynayaa dhallinyarada jecel waxbarashada inay qaadanayaan arday cusub oo baranaysa solar system muddo lix bilooda shuruudaha ardayda looga baahan yahay waxaa ka mid a kow waa in ardayga da'diisu ay u dhexaysaa sagaal iyo toban sano jir ilaa iyo afar iyo labaatan jir waa inuusan hadda dhigan wax iskuula waa inuusan rabin in uu ku biiro iskuul ama jaamacad ugu yaraan sanad hadda kadib waa inuu yahay qof akhlaaq wanaagsan dadaal badan sidoo kalena aan weligii xabsi gelin waa inuu yahay qof aad u danaynaya barashada xirfadaha uu doorto waa inuu ogol yahay in lix bilood ilaa iyo toddoba bilood oo xidhiira uu tababar qaato waa inuu keenaa damiin lagu kalsoonaan karo ardaygu waa inuusan horey uga faa'iidaysanin tababar noocan ah oo ay hay-adu bixisay waa inuu la yimaadaa warqad codsiya oo ku qoran magaca telefoonka meesha uu degan yahay iyo xirfadda solar system baahida uu u qabo fiiro gaara waxaa si gooniya loo tixgelin doonaa gabdhaha ama wiilasha baahiyada gaarka qaba ama naafada ah haddaba dhammaan dhallinyarada danaynaysa waxaa lagu wargelinayaa in ay codsiyadooda u gudbiyaan xafiiska maamulka macadka oo ku yaala kasoo horjeedka waaxda dhulbixinta iyo gaadiidka ee dowladda hoose kuna taalla isgoyska ifka xalan ee magaalada muqdisho fariimaha wacyigelinta raadiyaha kow ma ogtahay in ku dhow nus milyan qof ay adkeys u yeesheen daawooyinka qaaxada loogu daaweeyo sanadkii lasoo dhaafay laba kun sagaal iyo toban oo keliya taas oo keentay in dunida ay weyso nus milyanka kor ku xusan daawo qaaxo kale oo lagu daaweeyo cudurka qaaxada waxa uu adkeys u yeeshay daawooyinka lagu daaweynayo taas oo halis ku ah caafimaadka bulshaweynta adduunka labo naftaada iyo tan qoyskaagaba waad ka badbaadin kartaa qaaxada marka aad si hagaagsan u qaadato daawooyinka qaaxada haddaba samee arrimahan soo socda intaadan qaadan daawada qaaxada la tasho dhakhtar takhasus u leh si uu kugu qoro daawada baaritaanka kadib ku qaado daawooyinka qaaxada wakhtigooda adigoo raacaya talada dhakhtarka ku qaado daawada muddadii loogu talagalay adigoo aan kala goynin saddex duumadu waxay leedahay halis caafimaad oo daran oo keeni karta dhimasho haddaba waxaa laga maarmaan ah in si dhammaystiran loo qaato daawooyinka duumada iyadoo la raacayo talada dhakhtarka gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban afar joogteen la-aanta ama si qaldan u qaadashada daawooyinka cudurka h i v ga waxay keenaysaa in cudurka h i v ga la daaweyn kari waayo sidaa darteed qaado daawooyinka h i v ga iyadoo aan marnaba ha kadlagelinaynin wakhtigii loogu talagalay inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban shan waxaa waddankeena farakulu ku haya in si qaldan loo isticmaalo daawooyinka jeermisdilayaasha ah taasoo halis caafimaada ku keentay bulshaweynta soomaaliyeed haddaba aan u midowna ka hortaga si qaldan u isticmaalka daawooyinka jeermisdilayaasha ah marna ha isticmaalin daawo jeermisdila oo qof kale loo qoray kana fogow inaad qaadato daawooyinka jeermisdilayaasha ah ayadoon dhakhtar kuu qorin lix isticmaal xumida iyo badsashada qalajiyaasha antibiyootikadu waxay qahay caafimaadkaaga gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban ogsoonow jermis walba waxa uu leeyahay daawo u gaar ah waa inaad mar walba dhakhtar la tashataa inta aadan qaadan daawooyinka antibiyootikada fariintan waxaa kuusoo gudbisay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya
barnaamijka hawreega degeysaneysaan qodobii hore ayaadna la socotaan wararkan keliya magaalada gaalka iyo xarunta gobolka mudug ee dhanka maamulka puntland ayaa waxa ay sheegayeen in halkaas barqadii maanta lagu dilay wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabi jiray sakariye siciid salaad wuxuu ku waaysan bastoolad ayaana tobangasho ku dilay marxuum sakariye oo markaasi ah madaxii waaxda barakacyaasha ee dowladda hoose ee degmada gaalkacyo waxaana markaa dilay xilli uu ku sugnaa la dilay xilli uu ku sugnaa meel ku dhow hore ay degan yihiin dad barakacyaal ah weliydii ayaana markaa dilka geesid goobta iskaga baxsay iyadoona alaamaha ammaanka ay soo gaaray halkaas ay ka sameyn dhaqdhaqaaqi iyo baaritaano kala duwan hase yeeshee cid aysan kusoo qaban hase yeeshee cid ay kusoo qabteen ma jirto markaa ay markaa ay ku horkeenayaan hay-adaha sharciga ee markaa arrintaasi qusaya dhinaca kalena haddii aan eegno ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roobleh ayaa waxa uu ku sugan yahay dalka isaga maalaanta xalta halkaas oo kulmo kala duwan ula qaadanayo madaxda ugu sareysa mar kale maanta wuxuu la kulmay madaxweynaha dowladda istoog imaaraadka carabta sheekh maxamed bin zayid al nahyan waxaana ayadu ka wada hadleen arrimo kala duwan oo ku saabsan soomaaliya iyo imaaraadka carabta sidii markaas kaashiga uu sii wadi lahaa islamarkaana xiriirka soomaaliya iyo imaaraadka oo sidii laba kun sodiyo tobankii dowladda madaxweyne farmaajo aada u xumaa iminka u muuqdo mid markaas u hagaagaya sidii hore islamarkaana kaalmooyin dhaqaale ay soo gaarsiinayaan soomaaliya si wax looga qabto xaaladaha biniaadanimo ee dalka ka taagan dhinaca kalena markaas haddii aan eegno booliiska soomaaliya ayaa maanta waxa ay yeesheen kulan lagu mahadcelinayay sugidda amniga doorashooyinka kadib munaasabad ka dhacday dugsiga tobabarka generaalka haya ee magaalada muqdisho taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya iyo dhinacyo kala duwan ayaa ka qayb galay saraakiisha ciidamada booliiska warbixintan faadimo cabdiqaadir xasan ayaa ka diyaarisay
munaasabad ballaaran oo lagu abaalmarinayay ciidanka booliiska soomaaliya ayaa lagu qabtay akademiyada booliiska jenaraal kaahiye magaalada muqdisho xafladan abaalmarinta oo ciidanka booliiska loogu mahadcelinaya ayaa waxaa kasoo qaybgalay taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya wasiiru dowlaha wasaaradda amniga agaasimaha guud ee wasaaradda amniga gudaha soomaaliya gudoomiyihii guddiga doorashooyinka madaxweynaha taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir farxaan maxamuud aadan saraakiil ka socotay admis xildhibaano banda muusig kooxda heegan dhammaan unugyada amniga iyo marti sharaf kale inta aan soomaaliya joogay waxaan goobjoog u ahaa saddex doorasho aad baan ugu faraxsanahay wada shaqaynta admis iyo ciidanka booliiska soomaaliya nabadgelyada ay ku qabsoontay kuna dhammaadeen doorashooyinka waa guul soomaaliya usoo hoyatay waxaa sidaas munaasabadda ka sheegay sarkaal ka tirsan admis una xil saarnaa arrimaha doorashooyinka inta lagu guda jiray
inta aan joogay soomaaliya waxaan goobjoog ka ahaa saddex doorasho agaasinkiisa iyo sugudiisaba laakiin midkaana wuxuu igu ahaa midkii igu adkaa markaas caqabadooyin baad iga soo wajahay waana ku guuleysanay And it gives me pride today to stand here to thank the police commissioner for inviting me because it signifies the following.
gudoomiyihii guddiga doorashooyinka madaxweynaha senator geele iyo wasiiru dowlaha wasaaradda amniga gudaha soomaaliya ayaa ugu mahadceliyey ciidanka booliiska siday ugu dhabar adeegeen oo ay ugu midho dhaliyeen in dalka ka qabsoonto doorasho amni ah waxaanan runtii marna ilaawi karin ciidankii booliiska oo rag iyo dumarba isugu jiray wiilal iyo gabdho gaar ahaan taliyaha ciidanka gobolka banaadir oo uu hogaaminayey iyo intii la shaqaynaysay oo uu ka mid ahaa taliyaha aeroboorka aad baan idinku mahadcelinayaa xaqiiqdii waxaan ka markhaanti furayaa inay u qalmaan ama istaahilaan dalkooda inay u hogaamiyaan meeshii nabaddu jirto ahaantii waxaa weeye waxaan rabaa inaan mahad celiyo ciidanka booliska qaybihiisa kala duwan oo uu hogaaminayo talixijaar dhabar adayga ay u soo dhabar adeygeen iyo kaalinta ay ku lahaayeen een, amniga doorashada hoggaan ahaan iyo ciidan ahaan taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya sareeyo gaas cabdi xasan maxamed xijaar oo soo xiray xafladda loogu mahadcelinaya ciidanka booliiska ayaa sheegay inay guul ugu soo dhammaatay doorashadii wakhtiga dheereed uguna adkeyd asigoo alle ka sokow aada ugu mahadceliyey ciidankii suurageliyey in dalka doorashooyinka si nabadgelyaha ugu qabsoomaan waxaa sharaf ii ah inaan maanta aanu wada joogno muxuu ahaa waxaana ku talagalnay maanta inay noqoto maalintii mahadnaqa oo ay taariikhdu tahay labaiyo labaatanka bisha may oo aanu soo gebagabaynay guulna noogu soo dhammaatay doorashadii dheerayd ee adkayd ee wakhtiga badan qaadatay ee juhdiga badan aanu gelinnay ilaahaygii noo sahlay oo noogu dhammeeyey guul horta marka u horeysa inaan isaga ku xamdi noqno oo ilaahay aanu ku xamdi noqno marka xigana ciidankii howlgeli ee howshaas fuliyey oo shaqadaa qabtay inaannu nidhaahno waa mahadsantihi ujeeddada ugu weyn ee aan maanta isugu nimi waa labadaas qaybood waay man laa yashkuri innaasa laa yashkuri allaah ninkaan dadka iyo waxqabadkooda ku shukrin ilaahayna kuma shukriyo marka ujeedka ugu weynaanaka maanta wuxuu ahaa inaan dib u xusuusanno habeennadii badnaa soo jeedkii badnaa shaqadii badnayd ee aannu soo qabannay ilaahigii noogu soo gebagabeeyey si nabadgelyo leh dalka kana soo gaarsiiyey doorasho power transfer la yidhaaho ama xukun madaxweyne la doorto iyadoo amni ah oon waxba aya dalkan ka dhicin howshaas oo annaga ahayd mas-uuliyaddeenna koowaad ee naloo idmaday faadumo cabduqaadir xasan raadi ay tv-ga dalsan muqdisho
dhexey barnaamijkeena slowgan saaxiibayaal madaxweynaha maamulka somaliland muuse bihi cabdi ayaa maanta ka qayb galay sanad guurida labaatanaad ee kasoo wareegtay asaaska xusbiga kulmiye oo markaa kan ah kan talada haya ee somaliland isagoo markaasi ka hadlaya arrimaha ku saabsan doorashooyinka ugu muhiimsan iyo arrimaha mucaaradka dhowaan warbaahinta ay hadallada hanjabaad ay u soo mariyeen muuse bihi cabdi waa kan khudbadiisa dhammaystiran oo markaa kaga hadlayay munaasabadda sanad guurida labaatanaad ee kasoo wareegtay asaaska xisbiga oo markaa talada haya ee maamulka somaliland ee kulmiye
ilaahay baa mahadle isugu keenkeenay halkan maanta labaatan sano ka bacdi kulmi oo labaatan jir ah oo labaatan jirsaday dhammaan bahdan kulmiye oo daafaha adduunkeedu meeluuba joogta inta halkan fadhida dalka gudihiisa iyo dibaddiisa iyo caalamka meel waray joogaanba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waa maalin farxad leh oo taariikhda qaranka somalilandna meel baaldahaba ku qurmi doonta kulmiyana uu ilaahay u mahadnaqaayo oo u dabaaldegayo sanadguuradii xisbiga kulmiye ee labaatanaad maanta anigu hadalka gelayaa waxa weeye in kooban kooban oo ah taariikhda kulmiye iyo wuxuu soo maray labaatankaa sannadood oo aboints aan la mid walba la soo qaadayo maalintai ay ahayd aanan geli karayn taariikhdeeda kulmiye waxaa la aasaasay labayo labaatankii meey laba kun iyo laba muddada maalintaa la asaasay laba cisho ayaa ka hadhsanaa maalintii ay xidhmayeen ururadii ugu horreeyey ee la diiwaan gelinayay duruufihii ku abuurmay kulmiya iyo xaaladdiisii waxaa laga dhegaysan karaa oo ku jirta iyo meel kasta khudbaddii uu ka akhriyey oday iyo asaasiyada xisbigaasi maalintaa isaga oo sheegay duruufaha ka horeeya ururada la furaayo dalka somalilan iyo markaa duruuftii uu ku jiray adkayd ee ahayd markii uu geeriyooday alla u naxariistay madaxweynihii horey guddoomiyihii ugu xisbigii udub maxamed xaajulaa ciwaal geeridiisii kabacdi oo uu dalku markaa xaalad muruga ah ku jiray ayuu khudbad ka akhriyey khudbadda waxaa ugu muhiimsanayd oo ku soo qaaday waxaa nagu kalifaya inaannu xisbigan aasaasno si aynu tiirarka dimuqraadiyadda iyo siyaasadda furfuran aynu mustaqbalka ugu dhigno somalilan inay ku dhaqanto sidaa darteed waxaannu maanta ku dhawaaqaynaa inaannu xisbigan kulmiyo furay oo uu mabdigiisu ku salaysan yahay saddex qodob oo waaweyn oo ah jiritaanka qarannimada somalilan wadajirka wadajirka iyo waxwada lahaanshaha dadka reer somalilan iyo nabadgelyada iyo horumarinta dhaqandhaqaale ee ummadda reer somalilan saddexdaa tir ayaanu kaga duulaynaa mustaqbalka fog waxaa ilaahay mahadiya labaatankaa sannadood ay somalilan ka jirtay dimuqraadiyaddu in xusbiga kulmiye xisbi ahaan uu fuliyey mabaadi'daa somalilan tiirdhexaad ka waa xisbiyadooda boqolkiiba konton in ka badan in xisbiga kulmiya hawshaasi keligii uu fuliyey oo xisbiyada kawadhan uu leeyahay xisbiga kulmiya markii uu kahaa waxaa soo maray ilaa maanta laba guddoomiye waxaa soo maray laba madaxweyne xisbi kale oo laba madaxweyne soo marayna ma jiro kulmiye mooyaane xisbiyada udub maxamed xaajiraacigaal wuxuu ka geeriyooday isaga oo aan tartan udub ku gelin markaa daariyaloo qura ayaa xisbigooda madaxweyne ku noqday waxaa soo maray xisbiga kulmiye labiyo toban ku-xigeen allah u naxariistay waxaa dhintay maxamed saalax muur fagara waa dhintay allah yarxamu waan ducaynaynaa waxaa dhintay cabdiraxmaan maxamed talyalle allah u naxariistay waan ducaynaynaa waxaa dhintay muuse diiriye ducaale shiine allah u naxariistay waan ducaynaynaa waxaa dhimatay siraad cali yuusuf allah u naxariisto iyadana waan ducaynaynaa waxaa nool oo xisbiga iskood uga tegey maxamed xaaji yuusuf axmed waabeeye cabdiraxmaan cabdulqaadir faarax oo labaduba nool oo iyagu iskooda uga tegey waxaa nool madaxweyne ku-xigeenno maanta oo jooga oo shaqadii haya maxamed kaahin axmed axmed cabdi xuseen maxamuud xasan sacad saajin xuseen aadan cadde afartaasina maanta xilkay hayaan madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan sarici oo soo ahaa madaxweyne ku-xigeenka xilkii madaxweynuhu ku egyahay shaqadii madaxweyneba ku-xigeenkana wuu hayaa waxaa soo maray ee ku-xigeenaduna intaasay ahaayeen xisbigan waxaa soo maray oo xil ka soo qabtay saddex afar xog haye laba way nool yihiin labana way geeridaan allah u naxariistee daa'uud maxamed geelle allah u naxariisto xogay ku-xigeenkii koobaad ugu horreeyey xisbiga kayse xasan cige allah u naxariisto waa ninkii ku xigay xasan siciid yuusuf oo xilkan wareejiyey oo jooga maantana dheela joogaana wuu noolyahay ibraahim axmed raabi oo isaguna xilka weli aan lagala wareegin ise hayaana waa jooga xisbiga kulmiya wuxuu qabtay afar shirweyne waxaan filayaa waa xisbiga qura afartiisa shirweyne qabsaday wuxuu qabsaday xisbiga kulmiye lix gola dhexe shir oo gola dhexe waxaan filayaa waa xisbiga qura ee intaas in leeg oo golaa dhexaa qabsaday ee nabgeli kaga baxay xisbiga kulmiya waxaa kaluu taariikhdiisa ku xardhan oo ku faanayaan xisbiyada kaloo dhan dheeryahay oo xaqiiqo ah waayo aragga siyaasadeed waayo aragga xalinta khilaafaadka xisbiga soo mara iyo kuwa qarankaba xisbiga kulmiya in badan baa loo baqay khilaafyo siyaasi oo weyn baa soo maray mar walo khilaafyadaas dhacaan buu xisbiga kulmiya dad badan baa u baqayay cadowgiisuna uu aad u lahaa intuu mashxarado xisbiga maanta ah kulmiya maanta ay u dhintay laba kun iyo saddexdii mar walba waxaa xusid mudan khilaafyada waxay ku dhici jireen murashaxa madaxweyne ku-xigeenka ayaa ugu badnaayeen khilaafyada dhacay laba kun iyo saddexdii waxaa isa soo sharaxay saddex oday oo ku-xigeenada xisbiga isoo sharaxay cabdiraxmaan aw cali faarax madaxweyne ku-xigeenkii hore ahaa iyo allahu naxariistee cabdi xasan buuri iyo cabdigaa gaari tartanka markii la bilaabayey ee aluu socday cabdigaa gaale muu gelin tartankee uu ka baxay koox weyn oo kulmiyo ahayd buula dhaqaaqay tartankii markii waxaa wada galay cabdiraxmaan ow cali iyo cabdi xasan buuri cabdiraxmaan ow cali baa soo baxay cabdiraxmaan cabdi xasan buurina intii la socotay waa quustay kulmiyo waa ka soo qabtay arrintaas laba kun iyo siddeedii xisbiga kulmiyo haddana isla murashaxnimada ku-xigeenka xisbiga ayaa waxa ka dhacay kulan adag oo ay ku kortaba markii dambe isugu soo hadheen mujaahid ibraahim dhegoweyne iyo anigu anaa ku guulaystay ibraahimna waa hamaliyeeyey mana dudin maalinta dadweynaha isla sanadkaa ayn waxaa la isugu jiray goray dhexe shirka burco waxa ku-xigeenka xisbiga isu sharaxay afar cadami cabdiraxmaan ow cali baasho faaraxoo isla markiiba u baneeyey cadami taageero ka baxay iyo saydi madaxweyne ku-xigeenka doorashahaas waxay tii ugu adkayd ee kubiyo soo marta tii ugu adkayd ayay maalintaa ahayd markii shirkii la soo galay taariikhda waxyaalaha qoolkooda in la sheegaa wanaagsan maalintii arrinta foodka la geli doona waxaa la isku qabtay codka ha lagu qaada qarinsoodi iyo gacantaag waxaa kaloo dooda la keenay simple majority lagu kala baxo iyo absolute majority lagu kala baxo galabtii madaxweynihii markaa guddoomiyihii xisbiga ahaa isaga murashax buu ahaa jeerka muu qabana waa la fadhiisiiyey haddana murashaxaa anugu korkeenkiisa igu soo baxsatay baashaa basl ayuu isoo hor fadhiya malaha raggii kale cidi kama joogtee galabtii baanu soo noqonnay waxaanu ku heshiinay berrito inaynu codka gacantaa ka dhigno waanu isku horraacnay cadami cabdiraxmaan aw cali sayrici baashi iyo intii kale naga joogtay ama waxaan ballan qaaday inaan ka inuu noqon doono gacantaag habeenkii baa laga tashaday markii safkii la soo galay shirkii la soo fadhiistay ee shirkii furay eenan weli ku dhawaaqin kelmaddii waa gacantaag aanan odhanin eemarayo shirku wuxuu noqon doonaa habka doorashadu ayaa qayb dhan ibraahim dhegaweyne cadami cabdiraxmaan ow cali iyo waxa le wixii kaloo dhan baa laga dareeray intii soo dhaan istirinay waxaanu noqonnay kooramkii oo ay koob iyo labaatan dheer yihiin shirkii dhammaan sida sharciga abaanu ku qaaday doontii sayric baa ku soo baxay ku-xigeenkii ilaa maantana wuu ku joogaa bishii ramadaan baa ku xigtay bishii ramadaan oo dhan waxaan fadhinay horar kudhaalka ambasar si aan u daweyno mashkiladda ilaahay mahadii dhammaan ragga xooggiisi dhammaan ragga oo dhan nin iyo laba mooyaane waa la soo noqday doorashadiina waxaa la galay raggiina aanu naga cadhooday maalintaa markaannu bil u fadhinay oo weliba ramadaana soddonkeedii sidaannu turxaan walba bixinaynay inaannu boqolkiiba siddeetan ku heshiinay raggii oonu kaamay ka wadgalay annagoo isu dhan waxaa ku xigay khilaafaadka shan iyo tobankii laba kun iyo shan iyo tobankii loolan adag adag ayaa ka dhacay murashaxa ku xigi doonay axmed tiraayo oo markaa isagoo la saraxi maayo ciddii ku xidhi lahayd rag badan baa orday halkan raggii aad iyo aad u tartamay caaw maanta waxaa iga soo horjeeda cabdilcasiis maxamed samaala halkan fadhiya raggii ciduusulkaay burxeen ah oo raggii ka soo hadhay intii kale way baxsatay markii laga adkaaday maxamed bixi yoris baa ka mid ahaa anigaa ku jiray rafaad badan baa laysla maray xukuumaddii iyo odayga axmed siiraayana meel dhexu istaagay walba islaame meel dhexu istaagay laakiin xukuumaddiina waa kala sarfatay ninba nin baa maroojiyey qoladii mucaarija aad bay nolosha ugu qosla waxay dhahaan kulmiya wakaaga weligiiba uu bugu jira baatay foodaysa gelaya iyadoo oo tartankii dadka madaxda u tartamayey inuu sidaayo madaxweyne ku-xigeenka kaadheerta u noqdo ay meel wacan marayaan oo gacmo badan oo khilaafka xaliyaa soo galeen ayuu mar keliya wasiiradii kala badhirsaangeliya shaqadii ka baxeen wasiirada khalad bay galeen waxay u qaateen dowlad baarlamaani oo haddii ay wasiiradu irsaangeleen dowladda dhacayso dib baarlamaanka u hagaa intuu ku fadhiista gacan gelinayeen axmed siira inanka iskama qasina wuxuu yidhi miyay rasaangareeyaha waa mahadsantiin haddana magacaabay intoodii wasiiru buu magacaabay deetana qolay tartanka bas soo hadlay tartankii midna kamana adkaan isbarana eriirina saaxiibaday raggiila tartamayay oo kuma hadlaqayaa way iga hadheen waanay u duceeyeen qaarkood oo samaana ka mid yahay ilaa maanta ay garab taagan yihiin iyo maxamed bixuus namka sideediina shaqeeya taasina waxay ahayd guul aanu xisbiga kulmiya kala kulmin inuu goolayta isugu yimaado gacan loogu wataago manaasibta xasaasiga ee hogaaminta oo mar walba khilaafka dibadda u dhameeya maanta dad baa ka shakisan oo leh kulmiya khilaaf baa jira iyagu tartamaya ushaysta kulmiya maanta isbeddelka soo socda aniga taimkaygii guddoomiyaha xisbigu dhammaad buu ku dhow yahay dhowaan dabcan dhowaan sanadka gudihiisa waxaa diyaar loo yahay in guddoomiye xisbiga la doorto waxaanan boqolkiiyo boqol aaminsanoo kalsoon ii sheegaya bahda kulmiyahay inaanu kulmiya khilaaf ku geli doonin arrintaa ee wixiisa sii dhammaysan doono isagoo midaysan oo shirka ima doona haddii ilahay dhaada sidii looga bartay markaa inaantaa laga wada xisbiyada ku soo biiray kulmiya intaa uu ku jiray halganka uu kolba doorasho walba ama ka koowaad noqonaya ama ka labaad waxaa ka mid a qaybaha xisbiyadii mar walba guusha aanay sibra aanay nasiibkoodu soo bixin waxaa ku soo biiray qayb weyn oo ka mid ahayd xisbigii hormood markii u horreysay iyo asad iyo qayb weyn oo ka mid a sahan iyo ugu dambayntii ururkii rays oo isla boqolkiiba sideed buu ku soo biiray xisbiga oo xasan gaafaani madaxda ka ahaa xisbiga kulmiya mar walba doorashooyinka ka koowaad ama kalabaad buu gelaya xisbiga kulmiya waxyaalaha ugu muhiimsan waxqabadkii xisbi ahaan waxaa ka mid ahaa isagoo xisbi mucaarida inaanu marna marna qarannimada wax waxyeelaya aanu ka qayb qaadan inuu ka yimaado mooyaane kulmiye siddeed sano oo mucaarida ahaa kulmiye mar walba dowladdii jirtay wuxuu ku dhaliilayay uu uga leex jeclo badnaa uu isu muujinaya inuu ka leex jeclo badan yahay inuu qarannimada ilaaliyo wixii qarannimada ka xadgudbana uu isagu ugu horreeyo wax kastoo dhaca kulmiye markuu mucaaridka ahaa shaqaaqa kasta oo dalka ka dhacda oo nabadgelyada ah hadday tahay somaliland gudaheeda iyo hadday dibadda tahayba isagaa gurmanayay waxaa tilmaan wanaagsan u ah oo kulmiya roolkii ugu adkaa ka qaatay dhuludkii ugu weynaa shaqaaqadii beelaha ka dhacday darroor kulmiyaa ugu horreeyey uguna weynaa wax wax ka hadlay kulmiye markuu mucaaridka ahaa mar walba dowladda joogta arrimaha siyaasadda dibadda dowladdaa jeegto mucaaridku wulku ahaa ku garab taagnaa weligiina kama hormarin kulmiye weligii dowladdii u joogtay maalina kumuu jaaraj garayn oo kulamuu murmin xafladaha qaranka iyo maalmaha qaranka loo dabaaldego waa taariikhu lahaa isagoo mucaarad adag waxyaalaha may ah taariikhda la xusi doono ee siyaasiyan aad u adkay waaweynaa kulmiye isagoo mucaarida wuxuu ballan qaaday markay ururo badan ama dad badan codsadeen in saddex xisbo qure aanay weligoo dalka haysan ururo la furo isagoo mucaaridu taageeray siyaasiyiintii lagu xidhayna aad buu ugu dooday xarigoodii inay xaq u leeyihiin in sida la furo ururada oo ay hogaaminayeen maxamed xaashin cilmiye gaboose iyo jamaal ciid markay xabsiga madiine ku jireen xurmiya wuxuu ugu doodayay war haddii dembi kala garanaan lagu haysto hadday ururafidintoo tahayna saddexdan xisbi u xidhaan maayaane hala furo markay soo baxeen uu dowladnimada qabtay xukunka uu doorashada helayna tallaabada koowaad baan codsa inuu ururada la fuuro uu kaga dhameeyo maantana wuu taageerayaa ururada dagaalkaa maantana tiibuu fulaya ururada waa la furaya waa mabdiya sharciya kulmiye koob iyo toban sano sanadkani aynu soconaayo yahay uu xukunka hayay sanadkii lay tonaad u socdo kulmiya tallaabooyinka lagu xusun doono waxaa ka mid ah halka uu soo gaadhsiin karo qaadidda diinta islaamka idaacadda qur-aanka kulmiya furay tartanka qur-aanka kulmiya hirgeliye nacan nationalka tartanka qur-aanka ee qaranka lagu qabtana kulmiya hirgeliyey diiwaanka sekada kulmiya abuuray kulmiya waa waxyaala lagu xusan doono ee lafdhabarta bulshada soomaaliyeed u ah iyo ururada faruudiga kulmiya dhismaha ciidamada darajadooda iyo qaabkooda iyo awooda iminka maanta lagu faananayo kulmiya kow ku ahaa oo bilaabay haylaa haddana wo kulmiya wuxuu kufaanin ku guulaystay in qalab waxaa la yidhaahdo adeega bulshada iyo isgaarsiinta hadday wadda tahay iyo hadday dekantahay madaata rahayda inuu tallaabo weyn oo caalamkuma jirta uu kulmiya bilaabay uu dhammaystoodina wadana kulmiya sameeyey loogmana horreyn haddana isagaa wada shalay diyaarad konton siita konton qof qaada oo foolkana ayaa ka digtay garoonka ceeri gaabo ka burcana haddii la yidhaha sanadkan afkii soo dhameeya intaasaan idinku soo koobaya taariikhda kulmiye waa layga dambayn doonaa mar labaad hambaliyo haweynta kulmiye meelay joogtaba hambaliyo qaranka somalilan hambaliyo somalilan meelay joogtaba waa maalin aan ku dhaawanayno waa maalin weyn waa maalin taariikh ugu dambayntii waxaan u ducaynaynaa axmed sinaayo oo xogay hargabay hayay oo xalay markaan u tagnay aad iyo aad araggiisa jirhkiisa u samaa waannu ducaynaynaa taariikhdiisana waa ku dhaadanaynaa waananu haynaynaa aasaasay xisbigan intii aasaastay inta kale kan waa soo khatimayaa waxaan doonayaa marka hore inaynu maantana sultanno inay tahay labaatan sano oo hogaamire kulmiye oo u xusaaya labaatan jirkiisii waxaa kaloo maanta ku lifaaqan kulmiye mar kasta oo ay doorashooyin wax sooga yihiin tartan adag baa ka dhaca maantana qaybtii koowaad waxoogayga khilaafka ahaa ee dadku aad u dhegaysanayey ee lalahaa maxamuud xaashaa xisbiga ka baxaa oo ka orday inaynu maanta inagoo kulmiya u wada tartamayno aynu kulmiyo gudiis ku wada hadlayno oo ku dhammaysanayno maxamuudna aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waayo xeradaadu badee mahulaana haddii wax kugu gafanaynaa inta kaleo dhan deedi kama dhexayna anaa odagay aynaw inagii isberxaadhanay oo anigii ku yidhi waar dee baad ka darrayna anaa kaa daymima waayey markaa haddaad soo noqotay anugu soo gaadhay waan soo gaabinaya waan soo nuudaya waad mahadsan tahay raggii kale aa isqabteen ee ay isu soo noqdeen iyagu asakay horraysan ee islaam xaadhateenna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waa dhaqankii kulmiye waxa hadhayna inagoo nabadaynu dhammaysanaynaa inagoo kulmeerinu wada hawlgelinaa haddii alla yidhaahdo taasi waa qodob laba war maanta xisbiyada mucaaradka ah wixii la yidhi waa la yidhi hal qodob u sheegaya qaranka doorashooyinka iyo sharciga fulintiisa iyo ilaalintiisu waxay saaran tahay madaxweynaha distoorkaa saaray wixii halkaa ka qaldama waxaa loo raacayaa waa madaxweynaha oo imbiijment lagu geyn kara maanta waxaa yaalla go'aankii maxkamadda sare in ururadii la furo aniguna go'aanka maxkamadda sare sidiisaan fulinayaa fulin buu taagay waxaa isaguna ka horreeya sharcigoo yaalla waynu ku murannay maxkamaddaa la geeyey fulin baa taalla maxkamadda sare waxay soo gudbisaa intaasoo dila oo naf bini'aadmi ah oo qisaas galay oo loo qisaasayo waraaq bay soo martaa waxay u jiraan fuli waa fuliyaa sharci go'aano siyaasiyaed sidaan u fuli karayn waa la fulinaya waa la fulaya xisbiyada hay-adaha dowladda ee arrintaasi hawl ka soo gasho tu nabadeed tu sharci tu talo waxaan ka codsanayaa inay maxkamadda fulinteeda la wadagala joogsado oo aanay muddadu nagu dheeraan wakhtigoodii la furo kaasi waa ta xisbiyada doorashada madaxweynuhu sida maalintii alla hadda ayay labada gobol u sheegeen madaxweyne dusha ka saaranta waa inaan fuliyo hadday dacdaan ana laygu eedaynaya maxaad fuli weyday waxaan uga jawaabayaa qaranka maxaa loo fulmaya hadday dacday bini aadmina wuu sabaa dhici karaa iyadana waxaa loo raacayaa sharciga qaranka xisbiyada mucaaradku sharciga gacanta kuma qaadan karaan sharciga isma hortaagi karaan waxay tirsanayaan sifo sharciga u tirsanayaan laakiin dood ma geli karaan fulinta sharciyada taana waxaan u furayaa xisbiyada sharcigaa sharcigaa ku dhaqmaa wada hadal iyo wada xaajood sidaan balan qaaday maxamedka ay waajooga madaxweyne waxuuga sii haya iyo hogaanka udhamay wiigaa soo socda waa inuu kuligii kuba dhaca ee xisbiyadu oo aanay soo dhadhoweeyaan waxyaalaha ka dhiman ee isku afgaranay ay dhexdooda ka dhexeeyeen dhameeyaan xisbina sharciga gacanta ku qaadan maayo kulmiye munaasabadaha qaranka tii taribuunka tii inta xaflada cida qaranka calankiisana ma soo qaato si gaarma uma sheegto xisbiyada kale waa lagu dul qaadanay laakiin qaranimada waa ku dhuf hadday ka hari waayaan sharcigu malabarin doona ay ku biyaacbeen aad iyo aad baan ugu hadaqayaa kulmiyo oo dhan meelay joogaanba inta maanta halkan waktigooda fadhiiday waxayna waynu ku dhammaysanay waxayna inoo hadhana waynu dhammaysanaynaa kulmiyo wuxuu diyaar u yahay maalintay dhawaaqdo guddida cudurada furaysaa inuu noqdo xisbi kumeelgaar ah oo ururada soo socona tartabo wuxuu ka filayaa oo laga sugayaa iyagoo buuq iyo qaylo samayn qarankana aan khalkhalgelin labada xisbiye kalena inay sidaa aqbalaan sharcigu siduu yahay haddii aan bari waaya sharci bay jibiyeen sharcigu baa lala tiigsanaya dhibaata ma jirto aad iyo aad baa mahadsan tihiin qoladii xidigihii iyo baan iyo xisbiyadii qoladii hore xisbiga kulmiye aasaaska yidhahdee cabdifraash iyo kooxdiisina waa u mahadnaqayaa maanta in badan baa fadhiideen waktiga annaga qaadanay na dhegaysta barbarba dee siyaasadu sidaa yeelaane aad iyo aad mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
saxibyaal guud ahaan barnaamijka wareega wararka afar labaatanka sac raadiyaha dalsina magaalada muqdisho caawa waanaginta barnaamijkan kiisantaa ku kulmi doona sidaasi nabadgelyo